madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dagaaladan ka soconaya magaalada kismaayo asigoona ugu baaqay dhinacyada halkaasi isku haya in dagaalada la joojiyo wadahadalna la isugu yimaado madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaana hadalkan ka sheegay shir jaraahid oo maalintii shalay aha ku qabtay gudaha madaxtooyada soomaaliya asigoona dhinacyada halkaasi isugu haya baaq u diray waxaa arrin aad iyo aad u xanuun badan oo murugala ah dagaalada ka soo cusboonaaday magaalada kismaayo oo runtii ah xanuun aad iyo aad u badan oo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan markii ay maqleen ay aada uga xumaadeen ayagoo u diyaar garoobayo isu qabanqaabinaya inay xusaan konadgu sanad guuradii konton iyo saddexaad ee xorriyadda soomaaliya kasoo wareegtay ayadoo maanta laga faradhaqday oo dadka soomaaliyeed ay guud ahaan ka faradhaqdeen colaad sokeeye oo dadka soomaalida ah dhex martaahi waayahan dambena aan la maqal in colaadi ay dhex martaahi qabaa'ilka iyo beelaha iyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay degan yihiinba waa arrin aad iyo aad u xanuun badan in kismaayo maanta iyo shalay ay ka socdaan dagaallo hor leh oo kuwii beri dhaweed dhacay oo dadka qiimaha badana ay ku dhinteen haddana mar kale sii gaarsiinaya aada iyo aad ayaan uga xunnahay waxa meeshaa ka dhacaya dadka soomaaliyeed ee rayidka u badan ee dhibaatadu ay ka soo gaartayna waa u tacsiyeynaynaa waa arrin laga xumaado shacab soomaaliyeed oo waxay galabsadeen aanay jirin in la madaafiic lala dhaco korkooda in lagu dagaalamo oo ay dhibaato badani ka soo gaarto kismaayo dhibaato xoogla ayaa ka socota waxaan si cad ugu baaqaynaa qolyaha halkaa ku dagaalamaya in la joojiyo xabadda horena waa u sheegnay mar kalean ku celinaynaa ha la joojiyo xabadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale baaq wuxuu u diray odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda deegaanada jubbooyinka waxa uuna sheegay in uu door ka saaran yahay joojinta iyo baajinta dhiig halkaasi kusii daato waxa uuna sheegay madaxweynaha in uu wax macnala uusan ahayn in dhiig uu kusii daato dagaallo u dhexeeya dadka soomaalida dhexdooda loona baahan yahay in doorkooda ay qaataan odayaasha odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka rayidka ah ee jooga kismaayana waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyad ayaa idinka saaran arrintaas inaad doorkiina aad ka qaadataan maanta dhiigga daadanaya wax macnaa oo u daadanaya lama yaqaan wax macnaa oo u daadanaya lama yaqaan wax wanaag oo kasoo baxayana ma jiraan sidii labaatankii sane lasoo dhaafay ee dagaaladu socdeenba wax wanaaga aanay uga soo bixin walaalayaal ha la joojiyo colaada ha loo soo noqdo deganaanshiyaha ha loo soo noqdo in la wada fadhiisto oo la wada hadlo wixii la tabanaya la isu sheego la isagana garaabo la iskuna ixtiraamo haddii aan la yidhaha aada iyo aad aad umahadsantihiin waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdaaya inay colaadaasi way istaagtay inaan dhagaha dadka soomaaliyeed ee meel kasta ku nool inaan inaan gaarsiin doono ayaan rajaynaynaa hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ay ka soconayeen dagaallo waxyeelle ay kasoo gaartay dad rayid ah oo ku sugan gudaha magaalada kismaayo halka dad kalena ay isaga barakaceen xabadda ka soconaysa gudaha magaalada kismaayo waxgaradka siyaasiyiinta iyo iyo sidoo kale soo jeeda deegaanadaasi ayaana ugu baaqaya in dagaaladaasi la joojiyo maxamed nuur wardhe radio muqdisho